waxaa maanta lasoo gebagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo socotay saddex maalmood haddaba tirada musharaxiinta isdiiwaangelisay ayaa haaruun macruufu ka waraystay xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo ka tirsan guddida doorashada labada aqal ee qabanqaabinaya doorashada madaxweynaha
umahadsan tahay hadda waxaa inoo soo gabagaboobay guud ahaan diiwaangelintii murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada soomaaliya sagaal iyo soddon xildhibaan sagaal iyo soddon murashax ayaa isdiiwaan gelisay tan iyo shalay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay marka hadda wixii ka dambeeya waxaa la gelayaa in murashaxiintii iyo hadaljeedintoodii iyo beri noo bilaabanaysa marka murashaxiintu dhammaan hadda wa waa isdiiwaan geliyeen waxaana ka mid a maaragtay hal xubin oo iyaakagi jirta oo haweena xubintaas inta kalena waa rag waa gartay marka tallaabada xigta maxay tahay tallaabada xigta waxay noqon doontaa in berri ay hadaljeedintii bilaabaan laba maalmood ayaa loo qorsheeyey oo ah maaragtay berri iyo saa dambe berri labaatan ayaan rajaynaynaa inay halkaa hadaljeedin ka samayso qof walbana wuxuu lahaan doonaa shan iyo toban daqiiqo uu ku sharxayo sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa in barnaamijkooda oo siyaasadeed oo qoran ay ay la wadaagaan murashaxiinta dadka xildhibaanada ah marka hawshu sidaasay noqonaysaa kadibna waxaan u diyaar garooweynaa haddii abedma maalinta weyn ee shan iyo tobanka oo la dooran doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya halkeebay ka dhacaysaa khudbad jeedintu
khudbad jeedintu waxay ka dhacaysaa xarunta afisione ama teendhada loo yaqaano halkaasaana maaragtay loo qorsheeyey inay ka dhacaan labada cisho oo hadal jeedinta iyo sidoo kale maalinta doorashada intuba waa gartay intii diiwaangelintu socotay maxaa caqabado oo aada guddi ahaan la kulanteen maxaad ka dareenteen musharaxiinta runtii shaqo culus bay ahayd waa qiyaasi kartaa meesha hawshooda la qabanayo dad afartan ku dhowaada marka qof walbana waxaa laga doonaya shuruudo marka in laga hubiyo qof walba shuruudii inuu soo buuxiyey in wixii fiigi looga baahnaa uu bixiyey in maaragtay waxa uu sheeganaya inay sax yihiin markaas oo dhan hubintaas waqtiga qaadanaysa marka waa garan kartaa waqtigaa maaragtay aad yaro ciriiri u ahaa dadkii hawsha laakiin si wanaagsan ay u qabsoontay si maaragtay xasilan ayay kusoo dhammaatay dhammaantoodna waxay guddoomeen shahaadooyinkii iyagana maaragtay wixii shuruudihii looga baahnaa oo dhammaantood iyagoo ku wada faraxsan ayay soo wada buuxiyeen marka intaas ayay noqotay mana jirin hadda cid ka noqotay oo maaragtay shuruudihii awoodi kari waysa inay buuxiso waa gartay dad badan waxay isweydiinayaan lacagahan faraha badan ee laga qaaday musharaxiinta iyo waxa lagu samayn doono marka bal arrintaa ka jaahiltir dhegaystayaasha
aad iyo aad horta hawsha hadda socota ee amniga la xiriirta ee maaragtay logistica la xiriirta ee dhammaan doorashada la xiriirta waxaa lagu horta qabanayaa waa waa waa qeyb ka mida maaragtay lacagtaasi de waana hawsha maaragtay loo qorsheeyey de wixii kasoo maaragtay hara lacagahaasna waxaa maaragtay go-aan ka gaari doona guddiga aniga xubin baan ka ahay marka iyagaana go-aamin doona waxaa jooga guddoonkii baarlamaanka waxaa jooga maaragtay dowladdii oo maaragtay maamulka dowladda ayay mari doontaa waa gartay marka bal waxaad ka hadashaa diyaargarowga ugu dambeeya axadda ka hor waxa uu noqon doona guddi ahaan ee aada samayn doontaa
aad iyo aad runtii howl adagay guddigu wadaan berida maaragtay hawshaas murashaxiintu ay ku khudbadaynayaan oo hadaljeedintooda ayaa bilaaban doonta ololuhuna si xoog leh ayuu u socdaa magaalada oo aad baa maaragtay loo dareemayaa dhaqdhaqaaqa magaalada iyo murashaxiintu sida ay maaragtay uloo uga loobi garaynayaan xildhibaanada dhexdooda runtii marka waxaan rajaynaynaa in si nabada ay noogu soo dhammaato waxyaabo fara badan ayaa jiri doona oo waxaa dhici doonta in amniga la adkeeyo waddooyinka qaarkood marka culayska ugu badan ee shacabka marka maalmaha ama saacadaha doorashadu ay socoto ku imaan doona maaragtay ayaan ku cudur daarayna laakiin waa howl qaran oo qof walba uu u baahan yahay inuu garto maadaama ay amnigoo dhan dadku ay wada qusaysaa maalin weyn oo qaran ay tahay maalin weliba kusoo beegantay munaasabadii shan iyo tobanka mayna ay tahay waayahay inkastoo dadweynuhu aysan dooran doonin madaxweynaha oo xildhibaanadu ay dooran doonaan laakiin haddana wax aad ka doonaysaan dadweynaha magaalada muqdisho gaar ahaan inay sameeyaan miyaa jirta maalintaas doorashada
aada iyo aad qof dadweynuhu kolley waxaa jiri doona akhbaaraad iyo warar kaga imaan doona dhinaca amniga laakiin guud ahaan waxaan ognahay in magaalada markaa dhaqdhaqaaqa la xadidi doono dhaqdhaqaaqaasna uu saameyn doono dad badan oo shacab soomaaliyeed dabcan dadka xaaladaha degdega ah ama la soo gudboonaadeen caafimaad ama dhalmay wixii lamida waxaa maareynteeda iyo hawsheeda iskale maaragtay oo ka shaqayn doona saraakiisha amniga oo runtii aada ugu diyaar garoobay hawsha kale ee maaragtay guud ahaan dhinaca kale waxaa kala shaqayn doona iyana hadda hawsha si xoog leh ku wada oo amniga gaaraha teendada iyo iyagana ka shaqaynaya ciidamada amisom oo hawshoodii maaragtay iyagana aadhirahda admis oo amisom la oran jiray oo hadda hawshoodii gudagalay marka hawshu si wanaagsan ay u socotaa dadweynuhuna waxaa laga rajaynaya in maalintaas ay maaragtay qaladooda joogaan oo ay la socdaan waxaan rajaynaya in ilaahay ka baryaynaa in doorashadaas uu noogu soo dhamaysin nabada
waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu warramayey waryahayaga haarun macruuf oo ku sugan magaalada tan washington d c